asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee dhinacyada farada badan iyo qaybaha farada badan tusaalayaasha muhiimka inaga siisa waana xubinta murtida maanta ee aan sida joogtada halkan ugu wadaagno annaga oo ah bahda star f m iyo idinka oo ah dhegaystayaasha ku xidhan kana faa'iidaysta barnaamijyada ee ku baxa afkeenna hooyo ee idaacaddu sii dayso haddii eebba eedmahayo xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex meeshaad ku qiyaasaysay way ka soko dhacaan waxaa la yidhi saddex meeshaad ku qiyaasaysay way ka soko dhacaan sokodhucu waxaa weeye shayga meeshii aad ku waday ama aad ku filaysay ama aad u malaynaysay qiimihii aad siisay inuusan gaadhin ee uu ka qiimo jaban yahay taas ayaa la yidhaahdaa shaygaas meeshiisii wuu ka soo soko dhacay waxaa la yidhi saddex meeshii aad ku qiyaasaysay waa ay ka soo soko dhacaan macnaha meeshii aad ku qiyaasaysay ama qiimihii aad siisay qiimahoodu ma ahee waa ka qiimo jaban yihiin oo aad iyo aad bay uga hooseeyaan qiimihii weynaa aad siisay saddexdaas waa saddexdee waa saddexdan saddex meeshii aad ku qiyaasaysay way ka soko dhacaan doob hantiile ah roob dayreed iyo duqay caydha saddexduba halkii aad ku qiyaasaysay waa ay ka soko dhacaan bay ina leedahay xubinteennan murtida maanta u fiirso waxay ina leedahay saddex meeshaad ku qiyaasaysay way ka soko dhacaan saddexdaasuna waa saddexdan waa doob hantiile ah roob dayreed iyo duqay caydha saddexduba halkii aad ku qiyaasaysay way ka soko dhacaan ama ma gaadhaanba tabar ahaan tusaale ahaan baan ku siinhayaa ee doob hantiileah ninkii waa doob waa afartan jir aan weligii guursanin waana hantiile ninkaasu qiyaastiisii nin ragaad ku qiyaasaysay oo hantiilo wax tabcaday laakiin qiyaastiisii halkii way ka soko dhacday oo laba buu mid noqon hayaa nin iska gaadiid ceshada inuu noqdo iyo haddii eebba idmahayo nimaan hamiba lahayn oo aan taran iyo dumarba hunguri u haynin oo maaragta aan heer iyo in la martiyaba rabin labadaa unbuu mid noqon hayaa qiyaastiisii ninkaa waa hallowday oo halkii aad ku qiyaasaysay wuu ka soo soko dhacaya waa doob hantiila ah sababtoo ah isagoo doob weli isagoo hantiila oon weli caydhnimo hayno caydhnimo la guursan la'ayn ayuu haddana guur la'aan yahay kaas marka uu ka soko dhacay weeye qiyaastiisii maa nin aan la martiyeynin oon waxba loogu imaanaynin oon gurikiisa la seexanin sababtoo ah dee agaasinba malahay ka dhigan tahay isaga laftiisa taranba malahay ka dhigan tahay marka waxba hantidiisu sheegi mayso waa doob hantiile ah waa kow waa ninka koowaad meeshaad ku qiyaasaysa ka soko dhacay waa midka labaade waa roob dayreed saad roob dayreed oo u madowyo higil u moodayso ood u leeda walaade runtaasi meeshay hashaa webiya dhigtay yay xiif noqonaysaa iyaduna waa roob dayreed iyadana roob dayreed meeshii lagu qiyaasahayey uu ka soko dhacaa baa layna leeyahay sidoo kaleento waxaa layna leeyahay duqey caydha odagana waa oday caaqila waa fiican yahay waadna taqaanay oday caaqil ah oo balaayo ah yuu ahaa oo wanaagsan oo maaragtay aan nin xun ahayn oo lagu kalsoon yahay oo aqli badan oo cadaalad ah oo dadka ka odayeeya ama u odayeeya ama wanaagga u ololeeya ayuu ahaa laakiin waa caydh meeshaad ku qiyaasiisa wuu ka soko dhacaya isagoona qarnigan hadda aan joogno oo waa siday mahmaatan saddexleyda ina leedahay waxay ina leedahay saddexleydan halkan waxay naga tusinaysaa inuu nin jeebka la gashaday uu iska noqon karo sida hadda kuwa siyaasiyiintu ay iska wataan oo kaleento mar hadduu odaygu caydhi yahay inuu iska noqon karo ayay ku tusaysaa saa darteed baan heeraha soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa nin caydhaba oo oo caawa maxaad ilmaha u dhiibtaa iyo gabadha iskuulka maxaad kaga bixisaa fikirkiisu yahay inay waxba u dhiibanin ama ayna oday ka dhiganin ayaan kula talin lahaa oo aniga shakhsiyadayda marka waxaa la yidhi saddexdan nin walba meesha kuqiyaasaysay saddex meeshaad ku qiyaasaysay way ka soka dhacaan doob hantiile ah roob dayreed iyo duqay caydha saddexduba halkaad ku qiyaasaysay waa ay ka soka dhacaan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi lugtaney nimba mar ku qaad lugtaney nimba mar ku qaad